bishii februari sideedeedii laba kun iyo toddoba iyo toban subaxaan gurigayga ka soo baxay anoo madaxweyne ah habeenkiina waxaan u noqday anoon madaxweyne ahayn dhibna kuma qabin habeenkiina waa seexday waa hurday subaxiina rag meesha hadda ku jiro oo khiyaarta ku jirta sbaceka ka mid ahaa joogtay waa isugu yeeray xafiiskayga dad ka tirsanaya immediately in xil wareejintii la diyaariyo seven days eight days ka bacdina xil wareejintii aan diyaarinay waa wareejinay waana ka soo baxnay marka anagu aniga haddaan si gaar single out isku sameeyo niyow aniga xukunna uma taagni haddaan dan leahaana berigaasaan ku dhegi lahan ka raaracsanahay ama extension iyo balaayo aan ka shaqay lahay dalkaani inuu tooso oo anoon madaxweyne ahayn oo sharfan oo oday ah aan ku dhex noolaa karo oo aan deganaa karaan rabaa qaxooti ma aadi karo lixdan sanana koraan u dhaafay baasaboor ajnebi ana ma qabo soomaali muqdisho xaafad ka mida inaan intaan dego si sharaf le oo nabadoo karaamale ku noolaadaan rabaa madaxweynenimada dhan xataa taasaa igala qiimo badan dalkan iyo sistamskiisa inay istaagaan ay bilowdaanaan rabaa waana soo buruufgareeyey inaan rabo aad iyo aadaa u mahadsantaha ninkii codaynaya qarash ha bixiyo kii la dooranaya qarash ha bixiyo yaa la leeyahay waa waxyaabaha aan anagu cadayno diidanahoon leenahay sabab ma jiro qofkii codbixiyaha ahay qarash ha bixiyo loo yiraahdo sabab ma jirto qofkii la dooranayay labsadiisa registration fee waa la gartay laakiin lacaga extra c i d ku bixi inta waa midda aan dhahay doorashadii kan barsamaa laga dhigay haddii bilowga hadalkayga aad xasanow aad joogtay sidaasi sax ma aha waa midda adiga inaad tartami karto oo muwaadin kasta tartami karane waa midda aan leenahay waa reerkii iyo odaygiisii iyo bulshadiisii rayidka eed ha laysku daayo ayagoo check and balance ha isku sameeyaan ergo boqol qofooda oo ka koobanto muxuu ahaaye beeshaas ka koobanto kursiga uu astaysay ama beelaha kursiga uu ka dhaxeeya ay siday wax u qaybsan jiraan beeluhu ilaan dood kama taagno si ay wax u qaybsadaan isku khilaafsanaanay leeyihiin inta usoo qaybsadeen dadkii ha yimaadiino muwaadiniinta beeshaas ka tirsanna ha ku tartamaano kii cod batan ha soo baxo waa waxaan u taaganahay waxaan rabaa taas marka xasan intaas inaan uga baxaan rabaa xildhibaan tartamayahay inuu dad lacag siiya inuu waxaa siiya anna ma kontaroolo kuwo kale maanta joogana ma joogo ku kalena ma kontaroolo laakiin annagaa nalaga rabaa broseska inaan saxno marka midaas meesha waxaan rabaa